ahead barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ah ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com
door wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa salaasa waana shan iyo tobanka bisha oktoobar sannadka laba kun iyo sagaal iyo toban haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdiyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona jamaal axmed cismaan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka maanta waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan dhibaatooyinka ay dhallinyarada kala kulmaan tahriibka labada kun toban iyo sagaalkii bishii koowaad shanteedii ah waxaa laiga qabtay meel la yidhaahda morogoro oo ka mid ah tanzaniya anoo ku socdo waddanka south africa saan u gaaro waxaa laigu xukumay lix bilood oo xabsi ah amba feen inaad iska bixiso oo lagugu celiyo dalkaaga igu dhaheen waxaa kaloo dhegaystayaal aad maqli doontaan gabdho dhallinyaro ah oo magaalada laascaanood lagu baray xirfado ay ka mid yihiin harqaanka ama dawaarka kaalmihii heesaha ayaan barnaamijka ka maqnayn araggiyo indhaha aaminay ku raboon ka ahaanayn uurkii qalbiga ihanatee maanaa ku iloobi karaa
codkaasi iyo weliba heestaas iyo heesa kaleba dhegaystayaal intaan idaacadda ku guda jirnaad maqli doontaan dabcan sidoo kale wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha ayaan idiin haynaa hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa turkiga cadaadis ku saaraya inay joojiyaan howlgalka ay ka wadaan waqooyiga suuriya isagoo ku baaqay xabad joojin iyo weliba cunaqabateyn ka dhana mas-uuliyiinta dalkaasi xilli uu qorsheynayo inuu wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike bens uu diro magaalada ama aan idhaahdo waddankaasi turkiga si ay ugala xaajoodaan sidii xal loogu heli lahaa arrinta tallaabadan trump ayaa daba socota cambaarayn xooggan oo ku socotay toddobaadkan tan iyo markii aqalka aad u shaaciyey in turkigu uu ku dhaqaaqayo qorshe uu muddo damacsana oo uu ku qaadayo xadka ay la wadaagaan suuriya ee ay ku sugnaayeen xoogaga turkiga ama kurdiga ee maraykanka uu bari saarayey kuwaasoo raba in ay turkiga ka goostaan islamarkaana ay ku eedeeyeen inay xidhiir la leeyihiin argagixisada gudagalkan turkiga ayaa cadaadiis ku saaray xoogaga dimuqraadiga suuriya inay heshiis la galaan xukuumadda suuriya si ay iyaguna ciidamo u keentay amaba halkaasi ay ciidamo usoo dhoobtay waqooyiga suuriya oo markii ugu horreysay ay keeneen muddo sannada ah
sarkaalkii biliiska texas ka tirsanaa ee dilay haweeney madow ah oo ay gurigeeda uu ku dhex dilay ayaa lagu soo eedeeyey dembi dil inuu geystay aron jane ayaa la xiray saacado kadib markii uu iska casilay shaqada boolisnimo ee magaalada fort worth isniintii shalay madaxa biliiska magaaladaasi fort worth edwin crus ayaa shir jaraa'idda warfidiyeenka ugu sheegay in jane uu shaqada ka xirin lahaa haddii aanu isagu iscasilin xilli dambe isniintii ayaa jane waxaa lagu soo daayey laba boqoloo kun oo dollarka maraykanka oo damaanad lacageed ah jane ayaa nin cadaan ah wuxuuna tugtay haweenay degnayd gobolkaasi haweene degneyd aan idhaahdee jefferson oo ahayd mid madow islaamar ahaantaasina jirtay siddeed iyo labaatan sano
duur wacana wanaagsan dhegaystayaal ayaanadu leenahay dhammaantiinba meel kastaa joogtaan bahalka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda duurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a haatan aynu ku horeyno dhinaca iyo magaalada muqdisho dhallinyaro badan oo soomaali ah ayaa ku jira xabsiyo kala duwan oo ku yaala meelo kala gedisan oo caalamka ah iyadoo inta badanna dhallinyaradaasi ay ku eedeysan yihiin inay sharci darro ku tageen ee meelahaasi lagu hayo haddaba ibraahim cali maxamed waxa uu muddo hadda laga joogo saddex toddobaad laga soo daayay xabsi ku yaala dalka tansaaniya waxaana waryahayaga magaalada muqdisho cabdiqaadir okey uu uga warramay dhibaatooyinka u kala kulmay halkaasi ama gaar ahaan tansaaniya labada kun toban iyo sagaalkii bishii koowaad shanteedii a waxaa laiga qabtay meel la yidhaahdo morogoro oo ka mid ah tanzania anoo ku socdo waddanka south africa saan u gaaro shaqo ahaan aan ugu soo shaqaysto iima suurtagelin waa la i qabtay laba kun bishii labaad labaatan iyo saddexdeedii waxaa la isaaray maxkamad ku taila magaalada morogoro waxaa la igu xukumay lix bilood oo xabsi ah amba feen inaan iska bixiso oo lagugu celiyo dalkaaga igu dhaheen waa feenkii aan bixiyey feenkii markaa iga qaateen igama celin waxaa la yidhi haddana afar bilood oo xab waxaad kan oo cadaab ah aada leedahay aa laigu yidhi meeshii laba biloodaan ku qaatay waa la isoo qaaday waxaa la ii soo celiyey dib waxaa la i keenay magaalada daarusalaam caasimadda tanzania jeel ku yiilla oo la yidhaahda magaciis oo koonga lagu magacaabo ay i keeneen waxay dhaheen cadaabaa ku socotaa laakiin xukunkii waa iibsatay dalkaagana waa lagugu celinaa marka xabsigaas lagu geeyey yaa ku xirna maya markaas wax ku xirnaay ma lahayn soomaali waxaan ahayn shan qofaa markaas ahayn oo soomaali ah soomaali kale kuma jirin annaga oo meeshii joogno oo xabsigii ku jirno xabsiga cadaab badanaa ka jira dadku waa la garaacaa waa la jirdilaa adoon dembi gelin afka ma taqaanid af sawaaxili ku hadalaa lagu leeyahay haddii kale waa lagu garaacaa waxa lagugu dilay iyo wax kalena ma kala taqaanid annagoo meesha joogna waxaana loo keenay oo xabsiga la keenay toddoba wiil bishii afaraad aniga hadda qiimaha eed ma aqaana kolley laba bishii afaraad inay eedan jeclahay toddoba wiil oo soomaali ah oo la leeyahay waa burcadbadeed waaye oo waa la soo xukumay xabsi daa-inaana lagu soo xukumay laleeyahay waxaa la keenay xabsigii haddaan waraysannay waxaan dhahnay niyo annaga dembigaasaa kolleyna lagu soo qabtay idinkana maxaa laidinku soo qabtay waxay noo sheegeen inaa badda laga qabtay iyaga oo kolley kalluun u socdo anigu wuxuu u socday isagaa ilaahgiisaa og aniga laakiin oqoon uma lahayn halkii aan isku waraysannay med baa lugta xabad lagaga dhuftay meeshii aan isku waraysannay meeshii markaan isku waraysanay waxay noo sheegeen in laga soo qabtay badda badda aniga hadda meel ay laga soo qabtay ma weydiin oo baddii ma kala aqaan meeqa wiilay ahaayeen toddoba wiilay ahaayeen meeqa sana harnaayeen waxay ii sheegeen sagaal sano inay xihan yihiin ay ii sheegeen say iida iiga sheegeen labada kun iyo tobankii inay na la qabtay ay dhaheen dhammaadkeeda in la qabtay ay ii sheegeen markii aan meeshii wada joognay in muddo aniga toddoba bilood aan ku qaatay xabsigii saddex kalea igu darsantay oo wax i bixiye amba wax ii dooda aana lahayn maalin maalmaha ka mid ah aa madaxweyneha intaadan gaarin meeshaas ee xabsiga noloshiisu say ahay xabsilaga noloshiisa aad ay u adag tahay waxaa lagu siinaa baaqulis oo sooryar lagu soo ridaa sideed sac lagu siinaa sideed sac ku sideed sac haddana baaquli oo soorta ah xoogii lagu rido riday leedahay wax kaloo lagu siinaayo oo ilaahay uun ma jiraan subaxdii haddii soo kacdo ilaa sideed sac baaquligaagaa sugunay wax kaloo lagu siinaayo ma leedahay xabsiga intaasaa raashinkiisa xilligu hore adiga waxay kuugu xanuun badnaa ayaad aragtay maxay ahayd anigu waxaa igu xanuun badneed intay xabsi i geeyeen a waxaa meel nala seexiyey boqol qof a hal qol aa lagu wada seexanayay joodarigii shan qofaa lagu seexanayay shan qof halka joodari shan qofaa lagu seexanayay aniga oo marka xanuunsan oo hergeb igu dhacay oo afkiina aan oqoon iga leexo ama iga wareegna aan dhihi karin qofkii a waxaa la yidhi shan qof hal joodari kula seexo mana diidi kartid sababtoo ah waana nan aad af oqoonin oona kaa xoog badan waa dowlad waxaa la i sameeyey intii labada garbood la i qabtay aalugta waxaa laiga saaray fanqalka waxaa la igu riixay laba nin qofka dhexdooda oo waxaa laigu geliyey lug aa laigu geliyey meeshaasaana saas ku seexday habeenkii laba iyo tobankii anoo ooyaaya oo fikir iyo oohina isku daraya waagi ii bariyey waxaan ku jiray laba laba bilood aan dhibkaas ku jiray macnaha
see laguu soo daayay markii dambe waxaan codsaday oo u tegey ninka meesha oo kolley haysta maanajeel ay ku sheegaan sada annaga aan dhahnoo taliya amba meesha ninka haysta maanajeel ay dhahaan maanajeelayaan u tegey waaan waxaan dhahnay innagoo soomaaliyaa nahay saan kuma noolaan karno inaan isdhammano aan nooroon intaantaan ku noolaan lahayn inaad adiga xabsi dembi ma lihidinna tiraahdo haddana adiga aad sidaas silgaas silgaas aad nagu noolayso dan nooguma jirtaan dhahnay waa dacweynay xoogoo macnaha meelo meelaan tagnay markii dambe waana soo qaaday daarusalaanaana la keenay daarusalaan marka xabsigeeda qofka waxa waaye afartan qof waaye qolka haddana joodarigii waa saddex qof meeshii laba qofuu ka yaryahay meeshii baa maxooga waxaas dhahnay nasiinya maadaama ay shalay laba shan ahayd maantana ay saddex tahay waxaas dhahnay intaa ka roon oo saas darteed meesh meeshaana la keenay marka waan gartay ee mise laagaa laguu soo daayay anigu waxaa liigu soo dayey shan kun oo dollara laiga qaatay yaa qaadanay lacagtaas waxaa qaatay koley ninka hadda aan qaadanay aniga habsiyaan ku jiraa mobile laysii maayo laila hadalsii maayo nin baa la leeyahay dadka ba- oo joogo oo aniga aan ka maqanahay hooyadii ama walaalkii oo ooyahayo oo le wiilkaygii aanan soomaali la soo hadlaayo af soomaali yaqaan ninkaasa wuxuu leeyahay wiilkiini waa la soo daynaa anaa u tagaayo dowladdii anaa doodaaye eh, wakiil baa noqonaa lacag aa la idinka rabaa noo qayb- adigu mar kale ma tahriibaysaa aniga aniga maya mar kale tahriibi maayo sheegi dalka meel uguma socdo haddii ilaahay idmo aan hadda bile kale igu soo dhicin waxaan u sheegayaa wiilasha soomaaliyeed i maqlaaya oo idaacaddaas iga maqlaaya aniga dhibaataan soo arkay dhib badanaan la soo kulmay fikir badanaan soo maray waxaan u sheegay inay dalkooda hooyo joogaan oo dalkooda wax u qabsadaan meel aan dalkaaga ahayn dugaagaa kugu cunaaya waxaan u sheegayaa kuwa iga dambeeyana inaan dhaqaaqin oon tahriib aadin aan u farayaa waagaag dhegaystayaal,kaasi wuxuu ahaa ibraahim cali maxamed oo ah nin dhallinyaro ah oo dhowaan laga soo daayay xabsi ku yaala dalka tanzania waxaana uu magaalada muqdisho ugu warramayay waryahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle markana sharwaxu dhinacii heesaha ayaan dhegeystayaasha usoo gudbinaynaa heestan ay ku wada luuqayeen fanaaniinta maxamed xasan xuseen lafoole iyo aamine xasan ayaan usoo gudbinaynaa aragiyo indhaha aaminay ku rabun ka ahaanayn buurkii qalbiga ihanatee maanaa ku iloobi karaa
aragiyo indhaha aaminay ku rabun ka ahaanayn buurkii qalbiga ihanatee maanaa ku iloobi karaa
amar alle way inoo qoray inaad inaad sawjadi ahaataa
amarale wayna qoray inaad inaadtay haato
amar alle way inoo qoray inaad inaad sawjadi ahaataa
amarale wayna qoray inaad inaadtay haato
idan ilaa aqal nagiyaho lagu aayan udubkiisii dhab u taagnay
idamila aqal nagiya oo lagu aayan gudubkiisii dhabu taagnay
idan ilaa aqal nagiyaho lagu aayan udubkiisii dhab u taagnay
idamila aqal nagiya oo lagu aayan gudubkiisii dhabu taagnay
iyaron ku waaya aaminay iga badan ayaamee markan la folow iga maqantan ogaada sidaad igu weyn tahay
iyaron ku waaya aaminay iga badan ayaamee markan la folow iga maqantan ogaada sidaad igu weyn tahay
ilwad qurxoon imanka deeqay abidka weheli ahaw
naftu aday ku aamintee kaadi maayo meel kale
ilwad qurxoon imanka deeqay abidka weheli ahaw
naftu aday ku aamintee kaadi maayo meel kale
heshiiskii dhab u taagnay
idamilaa aqalnagiyo lagu aayan gudubkiisii dhabu taagnay
idan ilaha aqal nagiyaho lagu aayan udubkiisii dhab u taagnay
idamilaa aqalnagiyo heesaasi aamine xasan iyo maxamed xasan ay ku wada luuqeynayeen halkaa aynu kaga gudubno markana magaalada laascanood waxaa tababar loogu soo xiray haween kalgadisan kuwaas oo ka faa'iidaystay tababar la xiriira xirfadaha dhartolista iyo cunno karinta warbixin arrintan ku saabsan waxaa soo diray cabdikariin olol
magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaa ka jira xarumo kala duwan oo lagu taageera haweenka sidii loogu bari lahaa xirfada kala duwan oo ay ka mid tahay harqaanka iyo qaybaha kala duwan ee cunno karinta taageerada haweenku ay dhexdooda isu fidinayaan ayaa waxay tahay sidii gabdhahu ay u heli lahaayeen shaqo abuur oo ay uga shaqaystaan magaalada laascanood iyagoona la barayo waxyaabo yarar oo ay ku shaqaystaan xaawo cabdi cumar waa maamulaha xarunta bilan oo loogu talagalay in haweenka lagu caawiyo waxay sharaxaysaa inay ugu talagaleen inay xirfad baraan ay ku shaqaystaan tii doonaysa inay hudheer furato tii doonaysa inay maqaaxi furato tii doonaysa inay wax kale ku qabsato ay ku shaqaysan karto cillaanka oo ay gabdhuhu koofeerada ku furanayaan hadday doonaanna guryahoodaba de ay iyagoo jooga ku helayaan maxaanku odhahdaa lacagtii oo loogu tegayo gabadhii farsamadeeda loo bogo maxaanku odhahdaa dee waarka isagana dee kama maarano waad ogtihiin ama sandaqadaha lagu iibsado ama guryahooda guryaha gudahooda ha lagu hagaajisto lagama maarmo muhiimadda ugu weyn waxa weye annagu haddaanu dumar nahay ama aanu jaamacad ka soo baxno ama aanu meel kale ka soo baxnayn shaqadani iskuulkani qabto waa shaqada gabadhu gurigeeda ay wax walba oo yaalla kaga kaaftoomayso ku qabsan karayso cuntadeedii bay baratay dawaarkii bay baratay iyadoo gurigeedii joogtaan carruurteedii ka tegin ayay ku shaqaysanaysaa qolkeedu hadduu irid bannaan leeyahay cillaanka iyadoo gurigeeda joogtaan loogu imanayaa ay ku shaqaysanaysaa khadra cabdiraxmaan diriir waa ardayda ka baxday xaruntani waxayna ka sheekaynaysaa waxyaabihii ay bareen intii ay ku jirtay marka waxaa lagu bartaa hadday tahay dawaarkii hadday tahay cunto karintii hadday tahay cilaankii hadday tahay maxaan sheegay caafimaadka kale sidoo kale luuqadda ingiriishka soomaaliga xisaabiga maadooyinkaasoo dhan baa lagu bartaa alxamdulilah waxyaalo badan baanu ka fahanay waxaan leeyahay aan ku boorinayaa bulshada gobolka reer sool ku dhaqan aan hadda joogno inaynu ka faa'iidaysanno inaynu maxaan sheegay sidaynu wax uga fahanno sidaynu guryaheenna u horumarino alxamdulilah rabbilcaalamiin intaa meesha wada fadhida oo dhan qaar baa hooyooyina qaar baa hooyooyin sugaya sidaynu alxamdulilah rabbilcaalamiin sidaynu uga faa'iidaysan lahayn carruurteenna hooyooyinkeenna waalidiinteenna odayaasheenna soodaheenna aynu u faa'iidayn lahayn alxamdulilah rabbilcaalamiin inaynu iskoolka tixgelino inaynu tagno inaynu baranno baan maxaan sheegay boqolkiiba boqol bulshada magaalada laascanood oo ay waxgaradku ka midka yihiin ayaa iyagu soo dhoweeyey xaruntan lagu tababarayo haweenka aqil axmed maxamuud daad oo ka mid odayaasha magaalada laascanood ayaa sheegay in muhiimad ay leedahay in haweenka la garab istaago si ay noloshooda u maareeyaan qoysaskoodana ay wax u tari lahaayeen soomaalidu wax ay barato waxa ugu wacan wixii horumar uu ku gaadhaya haweenku waayo haweenka soomaaliyeed maanta waa lafdhabartii bulshada soomaaliyeed meelay joogaanba hadday waxbarasho tahay iyo hadday shaqo tahay intaba waxaana ku boorinayaa inay halkaa ka sii wadaan innaga haweenkeennu waa haweenka adduunka ugu horumarsan ayay ka mid yihiin waayo anigu waad garanaysaan inagu hadeer maynu horo marin horeynu horo marray anigu waxaan garaadsaday iyadoo dhagax mixdin la yidhaahdo dumarku intay soo qaadaan ay hadhuurhka intay tumaan oo mooye ku tumaan ay mixdinkaa intay cajiibaan oo ay mariyaan waa dhagax cid ku samayn karaysay may jirin cambaabul baa markaa la odhan jiray canjeelada afrika laguma cuni jirin horeynu ugu marray inagu iskuullada kuwa dhigta ee farsamada gacanta bartaa waxa weeye way ka qiimo badan yihiin jaamacad kastay dhigato ta dugsiga soo martay la gacan qabto iyo kii la mid ee farsamada haweenkaaba gabdhahana waxaan ku boorinaynaa inay tahay gabadha barataa dugsiga farsamada dawaarka harqaanka cuntokarinta inay laba jibbaarantahay waxbarashadeedu waxaan kaga baxayaa magaaladeenna waad aragteen bilicdeeda horumarkeeda farsamada dugsiyada ka furan intaba nabad baynu ku gaadhnay nabadda ha la ilaaliyaa barashada xirfadda kala duwan ayaa waxay tahay baahida ugu badan ay qabaan qaybaha kala duwan ee bulshada haweenka ayaa iyagu ka hadlaya siday u heli lahaayeen taageero kala duwan xirfad ay bartaanna ay ugu maareeyaan noloshooda iyo qoysaska ay ka soo jeedaan waana tirada ugu badan ee suuqa ka shaqaysta haweenku had iyo jeer raacawiya qoysaska ay ka yimaadaan kuwaasoo nolol maalmeedkooda ku dabara waxyaabaha ay suuqa ka helaan oo ay suuqyada la yimaadaan cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
mar kale duur wanaagsan dhammaantiinba halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatana wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaarahan soo dhoweeyo jamaal axmed cismaan
aad baad umahadsantahay sharwac kuna wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno ra-iisul wasaaraha dalka bulgeriya ayaa ugu baaqay tababaraha kooxda kubadda cagta ee waddankaasi in uu shaqada ka tago islaamar ahaantaasina uu iska xasilo xilka tababarnimo kadib markii xulka dalkaasi bulgeriya ay guuldarro lix gool iyo waxba kala kulantay xulka dalka ingiriiska ciyaartaas oo ahayd mid ka tirsan isreebka koobka yurub ee sannadka labaatanka la qaban doono waxaa jirta in markaasi kooxda kubadda cagta ingiriiska ay guushaasi muhiimka ay gaartay ay hore ugu sii durjisay in ay markaasi ka sii mid noqoto kooxaha sannadka ka qayb qaadan doona koobkaasi yurub dhinaca kale ciyaaryahanka christian ronaldo oo weerarka ugu ciyaara xulka waddanka bortugiiska iyo kooxda kubadda cagta yuventus ayaa dhaliyey goolkiisii toddoba boqolaad ee inta uu joogay ama inta uu ciyaarayay kubadda cagta tan iyo sannadkii laba kun iyo labadii inkastoo xulka waddankiisa portugal gruubka b kulan ka tirsan ay guuldaro laba gooli goola kala kulantay xulka dalka ukrain ayaa haddana ronaldo goolkii hore u dhaliyey xulka waddankiisa bortugaalka waxa ay ka dhigtay in uu dhaliyo goolkiisii toddoba boqolaad sagaal boqol toddobaatan iyo saddex kulan oo uu u sartay kooxo ama naadiyo oo u dheelayay intuba goolkiisaasi waxa uu noqonaya golkii shan iyo sagaashanaad ee uu u dheliyo xulka waddanka bortugiiska waxaanuu ka mid noqday ciyaartooyda ugu sarraysa ama ugu gooldhalinta badan caalamka ee taariikhda hadda diiwaan gashan waxaa ugu horreeya ciyaaryahan joseph diken oo jek australian ahaa kaasoo goolal ilaa iyo siddeed boqol iyo shan gaaraya dheliyey romerio oo brazil ahaa ayaa isaguna waxa uu dheliyey toddoba boqol toddobaatan iyo laba gool bele oo brazil ah ayaa todoba boqol lixdan iyo toddoba gool dheliyey inta diiwaan gashan hadda fransk bushkas oo hungarian ah ayaa todoba boqol afartan lix gool dheliyey jared muller oo jarmalka ah ayaa todoba boqol soddon iyo shan dheliyey halka christian ronaldo uu soo galay dakaalinta lixaad dheliyena toddoba boqol tan iyo sannadkii laba kun iyo labadii ilaa iyo hadda markaas oo ciyaaraha uu bilaabay balse uu ka mid yahay ciyaaryahanada ugu wanaagsan caalamka kulamada shalay dhacay haddaan idin dulmarno xulka dalka faransiiska ayaa weli waxa uu ku guulaysan in uu xaqiijiyo u soo bixitaanka koobka yurub sannadka la qabanayo xulka difaacanayay ama ku guulaystay koobka kubadda cagta adduunka ayaa gooli gool bareejo la galay xulka dalka turkiga ciyaar xiise badan oo labada waddan dhex martay shalay turkiga ayaa weli gruubkaasi hogaaminaya marka la fiiriyo kulamada sida ay u kala horeeyaan iyo natiijooyinkii ay ciyaareen waxaase ay isku dhibco yihiin sagaaliyo toban dhibco ay isla leeyihiin xulka dalkaasi faransiiska waxaa iceland ay tahay mid iyaduna shan iyo toban dhibco iska leh oo iyaduna ka midno ah kooxaha doonaya inay wacdar ka dhigto xil ciyaareedka soo socda yurub lithuania ayaa gool iyo laba gool guuldaro kala kulantay zerbiya halka iceland laba gool iyo waxba kaga adkaatay andora moldova ayaa afar gool iyo waxba guuldar kala kulantay albeniya kulamada maanta dhici doona waxaa ka mid ah xulka dalka switzerland ayaa la ciyaari doona ireland waxaa sidoo kale rumeyn ay la dheli doonta norway spain iyo sweden ayaa wada ciyaari doona israel iyo latfi ayaa dheli doona talyaaniga waxa uu la ciyaari doonaa xulka lajististan kulankaasi oo ka tirsan koobka isreebka yurub ayaannu arki doonaa sida ay kooxuhu u soo kala baxaan
isreebka koobka kubadda cagta adduunka ayaa sidoo kale meelo ka mid ah eshiya ka socda filibiin iyo china ayaa dhili doonaa syria iyo guam ayaa wada ballansan chinese tipey australia ayaa wada ciyaari doona jordan iyo nepal ayaa wada ciyaari doona sidoo kale ciraaq waxay la ciyaari doonta cambodia baxrain iyo iiraan singabur iyo uzbekistan ayaa dhili doona falastiin iyo sacuudi arabiya ayaa wada ciyaari doona indiya iyo bangaladesh qatar iyo cumaan ayaa wada ballansan mongolia iyo kazakhstan ayaa wada ciyaari doona jakistan tajikistan iyo jaban ayaa dheli doona indonesiya iyo vietnam ayaa wada ballansan tailand waxay la ciyaari doontaa imaaraadka carabta labada kuuriya ayaa sidoo kale ay wada ciyaareen waxaana kulankoodaasi ku dhammaaday gool-la'aan bareejaha sri lanka iyo libnaan ayaa wada ballansan waxyaabaha kusoo kordha dhegaystayaal waad idinsoo gudbin doonaa xubinta ciyaaraha halkaas inoo joogto
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo xubintii ciyaaraha inala socodsiinayey gebagabada idaacadda duhurnimo ayaynu kusii dhownahay markana aynu ku wada nasanno codka fanaanada hodan cabdiraxmaan dheere
heestaasi hodan cabdiraxmaan ayaa ku luuqeynaysay gabagaba ayaynu ahayd idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta dhegaystayaal tan iyo afarta galabnimo anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo axmedxakiin maxamuud sharwax oo idaacadda idinla socodsiinaya waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo
ilayn jidhka ruux tabaaya dareenkuna jiidanayo ma jiibsado aawadiye halkuu jirayaa igee tii lo joogi weyde hamuunkuna jee